waxaan jecelahay halkan inaan baaq uga diro guud ahaanba shacbiga gobolka togdheer gaar ahaan degmada burco oo sidaa aynu maqalay ay shaqaaqa ka jirtay dadna ku dhintay inaga dhintay nagu qaaliye nafay nagu qaaliyena ku geeriyoodeen oo dhimasho ilaahay ha u naxariisto jannadii ha ka waraabiyo dhammaanteenna samariyey iyo ehelkiisiiba samariyeymaan naga siiyo dhowr qofna inay dhaawacmeen waxaan usoo jeedinayaa inaynu amniga iyo degenaanshaha iyo xasiloonida aynu ka wada shaqayno oo halkaa ay nagaga dhammaato uma baahnin maanta dhiig dambe oo daata cid dambe oo inaga dhaawacanta